bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaynta cirka ahayd ay iska kaashadeen ciidanka qaranka soomaaliya iyo militariga maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiya africom islamarkaana lagu naafeeyey maleeshiyada argagixisada duqaynta oo ay fuliyeen ciidanka maraykanka ee afrika oo kaashanaya ciidanka qaranka ayaa lala beegsaday farxadka maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii khawaarijta ee lagu jebiyey dagaalkii talaadadii ay la galeen ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha deegaanka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya dowladdu ma aysan sheegin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay duqaymaha dhanka cirka ahaa ee lala beegsaday al-shabaab balse ay socoto qiimaynta khasaaraha gaaray maleeshiyada lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in khasaare kale oo lixaad leh la gaarsiiyey isla kooxdii weerarka ku qaaday shalay deegaanka alkowsar ee gobolka shabeellaha dhexe bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey in dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah sida howlgalka africom ee maraykanka ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta oo cadow ku ah ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale